alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilmi xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khasaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin waa casharkii soddon iyo labaad min kitaabi nuuri اlyaqiini fi siirati sayidi اlmursaliina salى اllahu calayhi wasalam gaswat اlgaaba gaswadii la dhihi jiray gaswat اlgaaba kaana lilnabiyi salى اllahu calayhi wasalam nebiga waxa uu ahaa cishruuna liqxatan labaatan irmaan ah labaatan geeloo irmaan ah liqaxa waxaa la yidhaahdaa laamka markiisaa loo hoos dhigo annaaqatu daatu labanin hasha caanaha leh ee irmaan ayaa la yidhaahdaa kordhiguna waa jiraa labaatan geeloo irmaan ah taasoo tarcaa daaqda bilqaaba meeshaas qaaba la yidhaahdo bay u daaqaysay nebiga calayhi salaatu salaam masaakiinta iyo dadkaasaa lagu kala maamulayaa nebiga waxba lama dhaqanayni fa aqaara calayhaa waxaa soo weeraray geeli nebiga cuyaynatu bnu xisnin nin la yidhaahdo cuyayna bin xisn fii arbaciina faarisan xaalu ku sugan yahay afartan afartan fardooley ah isagoo wata buu soo weeraray ayaan daranaa ninkii geela nebiga soo weeraray calayhi salaatu salaam wastalabahaa wuxuu ka furtay geelii min raacihaa ninkii la joogay dee afartan nin buu wataa ninkaani moogta ninkii geela la joogay geelii wuu ka furtay min raaciihaa ayuu ka furtay waxaa la leeyahay ninka geela la joogay abudar buu ahaa xaaskiisa iyo wiilow dhalayna waa la joogan qoladaana sahansaday geeli galabnimadii meesha geelu joogo iyo nidaamka markaasay soo weerareen wiilkiibaa arkay oo wiilkii way dileen wiilkii saxaabiga kuwo kaloo la socda saddexa waa badbaadeen waayo sidaa markay dhacday fajaءat اlahbaaru wararkiibaa timid rasuulalahi nebi maxamed o timi akhbaartii baa nebiga soo gaadhay meel geel lagu dhacayoo dee hawl ka dhacday weeye warkii baa nebiga soo gaaray akhbaar baa nebiga soo gaadhay calayhi salaatu salaam wاladii midka ballaqahu laankanshadayna ah soo gaarsiiyey nebiga wاladii midka ballaa gaarsi ballaqa gaarsiiyey huwa ladiiguba hu nebiga huwa ninkaas wuxuu ahaa salamatu bnu اlakwac saxaabi salaamatu bnu akwac la dhihi jiray baa warka nebiga u soo sheegay calayhi salaatu salaam oo yidhi sidaasaa dhacday weliba salaama intuusan imaan nin cod dheer buu ahaayo intou buurta salci la yidhahdo ka baxay buu saddex jeer dhawaaqay wuxuu yidhi yaa sabaaxaah war fadhiga ka kac yaa markaasaa waxaa codkii gaaray madiina labada buurood ee u dhexayso dadkii deganaa oo dhan baa codkii gaaray sidaasay hawshu ahay nin aada u dheereeyo ahaa ciddii u ceyrsadana wuu soo qaban jiray ciddii ceyrsatana isaga ma soo qaban jirin intou warkii saa ugu qayliyo u sheegay magaaladii o dhan warkii maqashiyo isagu ka sii daba ordo qoladii geela dhacday ma sii joogin ninkaas salamatu bnu lakwac waxaa weeyaan axadu rumaati alansaar buu aniga ii qoraya waxaa ka fiican axadu rumaati aslam reer aslam raggoodii shiishyahanka ahaa ama ganayaasha ahaa nin ka mid oo ahaa wa kaana wuxuu ahaa caddaa'an nin orod badan qof cayrsada ma qaban jirin qofu ceyrsadana kama fikan jir orod badan bu waa la yaqaanaa ninkan salaamatu min alakwac baa la yidhaha faamarahu rasuulu nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam bian yakhruja inuu baxo fii ahari اlqowmi qoomka raadkoodii salamow qoomka raadkoodii kasii dabar liyushqilahum inuu shuqliyo liyushqila salama inuu shuqliyo hum qoomka geela dhacay binnabli leebab niman un dagaal ku socdo ka sii dhigo keligaaba ahaa tiri hadba meel madaxa kaga keeno hadba meel leeb yaa kaga soo tu xataa yudrikahum lmuslimuuna ilaa muslimiintu soo gaarayaan sii mashquuli yaysan niman iska dallaal iskaga soconaya noqonoo ordaye yaa niman ciidan haysto oo lala dagaalayo oo ka dhig ilaa ciidanka muslimiintu kaa soo gaarayaan adna sii or fakharaja waa baxay ishtadu xaalu darnaanayo fii aharihim raadkooda raadkoodibuu raad raaca waa raacday xataa laxiqahum ilaa uu ka gaaray laba ninkii dheereeyey wajacala wuxuu gudagalay yarmiihim inuu ganayo binnabli leebab inuu ku ganayo faidaa wujihat ilkhaylu fardihii markii lagu soo jiheeyo naxwahu isaga xaggiis afartan ninoo fardawada wey markay dabcaan inay ku soo ceyrsadaan oo intay soo laabaan faraska xakamihiisa isaga soo aadaan rajac waa noqonayey salaam raariban xariya mid cararaya uu ka cararaya faraskuna isaga ma gaaro waa ka cararaya intaan qoladan mashquulsan yihiin ciidankii kalea soo dhowaanayo muslimiintii birmadka ahaydoo madiine ka soo baxay baa la sugayaa markuu cararo falaa yulxaqu lama haleelayn isaga markay ka noqdaan fa idaa dakhalat ilkhaylu farduhu markay galaan bacdaalmadaayiqi ciriiriyada bar ka mida meel ka mida waddo ciriiriya mar lagu yimaadaa karin ah ama meel ma garanaysaa yaroo laga baxayoo kale meelaha ciriiriga surinkaayoo kale markay farduhu ku yimaadaan calaa wuxuu fuulaya aljabala surinkan buurta ka sarraysa buurta korow isagu ka kor noqonay faramaa wuxuu soo ganayay calayhaa dusheeda fardaha alxijaarata dhagaxyo buurtaasu ka soo nishaabaya dhagaxyadiiba la isagu haystaa ee korba u baxa xataa alqow ilaa ay ka daadiyeen iyagii alqow kaiiran wax badan oo mimaa biaydihim gacnahoodii wixii ku sugnaaya qalab badan ay wateen bay iska daasheen oo mina rimaax waramaa wal abraadi bustayaal ah maxay u daadinayaan waa niman xaggan ciidan kaga soo socdo ninkaana dhibay liyukhafifuu inay ka fududeeyaan can anfusihim naftooda inay carari karaan bay rabaan ordi karaan alaabtan ay wataan waa ina iska fududeeyaan dee dadka la cayrsanayo dee doonaan kabahay ka cararaan marka dambe waxaana iska fududaynayaan bustayaashii iyo waramadii iyo alaabtii bay iska fududaynayaan xataa laa yalxaqum sousa iyagu usoo gaarin aljeyshu ciidanku saan ciidanku usoo gaarin waxay dhaheen war naga fududeeya culayska aan iska tuurno aan cararno isaguna hadba leebbo meel kaga tuuraya hadba dhagax weliba gabayaabu ah ninkaani waa ninkii garanayside tow saa u tuuro oo saa ugu niishaa wuxuu dhihi jiray khudha wa ana ibnu lakwaci iga qabo horta warankan in akwacna waa lay dhahay walyowmu yowmu rudaci buu dhahay saasuu ugu daray waaye caanaxun ninkii nugay maalinta la ogaado weeye maanta to ku soo nishaabo sidaa markay dhacday oo nimankii alaabtii iska daasheen walam yazal kama zuulin salamatu ninka salamo la yidhaahdo kama zuulin calaa daalika arrinkaas kama usuulin calaa daalika arrinkaas kama usuulin oo inuu nimankaa mashquulinayaa xataa talaaxaqa ilaa uu ka soo gaaray bihi isaga aljeyshu ciidankii ilaa uga yimid ciidankii baa u yimid faidan fa ina rasuula nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam dacaa asxaabahu nebigu asxaabtiisaba u yeera soo baxa buu yidhi dagaal baa la aadayaa fa ajaabuuhu way aqbaleenoo waa ajiibeen wa awalu man qofkii u horreeyo intahaa ilayhi soo gaaray almiqdaad binu camar buu ahaa miqdaad binu camar buu ahaa camarkaas waa loo nisbeeyaa laakiin mau dhalin ka wiil yeeshay fa qaala lahu wuxuu yidhi ukhruj orod bax miqdaad fii dalabi lqowmi qoomka dalabkooda iyo kadabatagooda xataa alxaquk ilaaan kaa soo gaarayo ka daba orod aduguna wa acdaahu wuxuu u dhiibay alli waa calankii ciidanka fakhraja waa baxa wa tabicathu waxaa raacday oo ka daba oroday alfursaanu fardaloydi xataa adrakuu ilaahay ka gaareen awaakhira alcaduwi cadowga aakhirkiisa kuwii geela dhacay cadow badan bay ahayn afartan nin weeye bay aakhirkii cadowga gaareen ilaa afartanku isku surin mara mayaana waa rag dagaal ku jiro ninba meel buu taagan yahay moogta waa rag dagaalamaya faxasalad waxaa xasishay baynahum dhexdoodii caaradkii saxaabada iyo aakhirkii cadowga munaawashaatun isturtuur munaawashaat hub la isku turtuuro munaawashaad baa la dhahaa isturtuur Is- waxbaa maanta la isku turtuuray sooma dhahan isturtuurkaasaa dhex maray isturtuurkaasoo qutila fiiha dhexdeeda lagu dilay muslimun hal muslim ah iyo mushrikaani laba gaal baa ku dhintay isturtuurkaas wastanqada almuslimuuna muslimiintu waxay ka badbaadiyeen waxay waxay waxay badbaadiyeen ghaaliban liqaaxi yaa irmaanka badankiisa geelii irmaanaa badankiisii muslimiintu waa badbaadiyeen way ka furteen nimankii macnaha way ka soo dhigeen weeyaan ayib waharaba waxaa cararay awaa'ilulqowmi qoomka caaradkoodiina waa carareen bilbaqiyati geela intiisii hadhay kuwii cadowga ahaa geela intiisii hadhay bay la sii carareen geel la dhacayo la cayrinaya mugta wadalaba waxaa ee ka daba wadalaba waxaa dhahdaa salamatu bnu lakwac wuxuu ka dalbaday min rasuulilaahi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam an yursilahu inuu diro isaga oo salamo ah maca jamaacatin jamaaco maceed fii ahari lqowmi qolada raadkooda nimanka waa daalan yihiin bir anaa maanta o dhan ishaysanee ciidankan hadda yimid oo birmadka ah rag ha laygu daro nimankaa ka daba ordaya liyakhudahum soo u qabto calaa khiratin kado iyagoo isla waa laydinka hara baan u tegaynaa waanu soo qabanaynaa walxaalum iyagu naaziluuna yihiin kuwa degay calaa axadi miyaahim biyayaashoodii mid ka mid a ceelashii meelaha ku yaalla mid ka mida biyihiisa aad bay nimanku u ooman yihiin iyagoo raba inay ka cabaan baanu qabanaynaaye ciidan ugu darbayr faqaala lahu calayhi salatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi salame malagta nimanka waa milkiday gacantaa maanta ku dhigta ee faasjix iskaga dhimiri marakan faraha ka qaad faasjix iskaga tur weeyaan iskaga dhimiri kaa doontaa dhihi ka dhaa waaye war nimanka gacantaa ku dhigtaye faraha ka qaad marka saasuu ku yidhi marka nimankaa noocaasi ahaayeen uma rajaca waa noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam bacda khamsi layaalin shan hameen ka bacdi ayuu nebigu soo noqday calayhi salaatu wasalaam oo meeshii ka soo noqday iyadoo cadowgii la jebiyey madaxdoodina la laayey hubkii iyo warmihii iyo dharkii iyo busayaashiina laga soo qaatay sariyatu cukaashatu bnu mixsanin ila alkhamri waxa weeyaan sahankii ciidankii loo diray ninkii la dhihi jiray cukaasha binu mixsan ayaa laga hadlayaa ila alkamri kaana banuu asadin nimanka reer banu asad waxay ahaayeen waxay ahaan jireen alladiina reer banu asadkaasoo mara dikruhum xuskooduna soo maray oo hadda ka hor casharo hore aan ku soo marnay kaiira maa in badan yu'duuna kuwa dhiba man duul bay dhibi jireen yamuru bihim iyaga soo maro min almuslimiina nimankan waxay ahaayeen wax allaal wixii muslimiin u gartaan oo meesha soo mara waa dhibi jireen reer banu asad baa la dhihi jira fa arsala lahum wuxuu u diray calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed cukaashata bna mixsanin ayuu u dira fii arbaciina raakiban xaalu yahay afartan gaadiid saaran dhexdood liyuqiira calayhim se u weeraro walamaa qaaraba bilaadahum magaalooyinkoodii markuu u dhowaaday sabaqaka bihaa cukaasha ma maqasha cukaasha markuu u dhowaaday iyo ciidankiisa calimuhu waxay ogaadeen gaaladii bihi cukaashe u celi in bay ogaadeen ninkaas ciidanoo wato inuu meesha soo galay ciidankaba lama magacaabo badana ninka wataa la sheegaa hebel baa halkan soo galay baa la yidhahdaa markaasay faharabo waa carareen wa hunaaka halkaasay saxaabadu wajaduu waxay ka heleen rajulan nin naa'iman iska hurda nin hurdaa la hela fa ammanuuhu way ammaan yeeleen nabad baa naga helaysaa baa la yidhi horta adigu laakiin ku taaban mayno kuna dili mayno waxaanse kaa rabnaa inaan nimankaa cararay xoolahoodii meeshay joogaan ee geelooda noo sheegtid liyadullahum ninkaasi soo u tuso saxaabada calaa nacamilqowmi qoomka nicmooleydoodi geela inta badan ku dhacda fadallahum isna waa tus calayha nacamti fastaaquuhaa iyana waa soo kaxaysteen wa kaanat nicmooleydaas waxay ahayd miata baciirin boqol geelah uma qadimuu lmadiinata madiinay soo galeen walam yalqow kaydan wax dhagarana lama kulmin dhaawac iyo dhimasho iyo dhib midna ma arag sariyatu muxamed bnu maslama waa caan ninkaani saxaabigaas moxamed bnu maslama sariyadiisii ciidankiisa sahankiisa ilaa dilqasa loo diray ilaa dilqasati wa fii rabiici lawal bisha rabiiculawal la yidhaahdo balaaqahu waxaa nebiga soo gaaray calayhi الsalaatu wasalaam ana man duul bidilqasati fii dilqasa dilqasa meesha la yidhaahda dadka jooga yuriiduuna inay doonayaan mantaa bimacnaa jamcih yuriiduuna saasaa loo yahy yuriidu lama dhihin yuriiduuna inay doonayaan aliqaarata weerar calaa nacami lmuslimiina muslimiinta nicmoolooydeeda inay weeraraan allatii nicmoolooyda geeli muslimiinta tarcaa daaqaysa bilhayfaa'i meesha hayfe la yidhaahdo geela daaqaya inay weeraraan inay rabaan baa xogteeda nebigu hela calayhi salaatu wasalaam fa arsala lahum wuxuu u diray muxamed bnu maslama buu u diray fii casharati min almuslimiin toban nin buu ku dara gal baa la yidhi fa balaqa wuxuu gaaray diyaarahum daarahoodii leylan hameennimo buu soo gala xuduudkoodii waqad kamana walxaal qad kamana almushrikuuna mushrikiintiina ay dhuunteen xiinamaa calimuu markay ogaadeen bihim muxamed ibnu maslama iyo ragga la socda markay ogaadeen bay dhuunteen meelaha cabsida iyo waxaa jexyada ay baa la gelayaa ogtahay waxaa laga baqayaa waxaa guuraynaya inay dadka laayaan fa naama almuslimuuna muslimiintana waaba iska seexdeen walam yashcuruu maba dareemin muslimiintu ilaa wannablu iyadoo leebabkii qad khaaladahum ay dhehday tobankii saxaabi markay iska seexdeen waxayba ku tooseenba oo dareemeenba iyadoo meel kasta leeb lagala dhacayo leebab tobankaa nin nin baa ka badbaadaya sii ogow meel kasta iyadoo leeb ka hayso fatawaa fatawaafabuu waxay ku boodeen calaa aslixatihim hubkoodii hubkaa la booba walaakine taqallaba calayhim waxaa ka qaalib noqday saxaabadii alacdaaw cadowgii faqataluuhum way laayeen kulligood hayra moxamed ibnu maslama ninkii watay markii laga reebo moxamed ibnu maslama mooyaane sagaalkii kale waa la dil isaga maxay uga tageen tarakuuhu isaga way ka tageen lidannihim malaha ay maleeyeen darteed annahu qutila in la dilay hadballaad baa lagu dhuftaa isna nafta tabcaan buu ahaa marka nin iska dhacay buu ahaa markaasoo dhaqdhaqaa markay ka waayeen bay ka tageen tobankiiba meyd bay uga tageen waadan baa nin muslima meeshii soo marayoo arkay ninkiinoo weli naftu ku jidhoo qaadayoo madiine geeyey facaada ila lmadiina madiino u noqda waa markii dambe oo la qaaday wa akhbara rasuula nebigu u warramay calayhi salatu wasalaam wixii dhacay fa arsala wuxuu nebigu soo diray abaa cubayda caamir binuljarax raggii jannada loogu bishaarayay nin ka mid a tobankii baa ciidan lagu soo diray fii rabici alaakhir bishii hore dhammaantay rabiclawel rabiclaakhir weeye liyaqtasa inuu ka soo qisaasto min alacdaa'i cadowga raggay laayeen in laga soo aargooyo falamaa wasala diyaarahum daarahoodii markuu soo gaaray abuu cubayda caamir binuljarax amiinu hadihi alumma halkaa markuu soo gaaray wajadahum wou helay tashatatuu iyagoo kala cararay haaribiina xaaliyiin kuwa cararay tashatatu kala tegtegay qofba meel u cararay wey waaya fastaaqa wuxuu soo kaxaysay isagay ciidankiisii nacamahum nicmoolooydeedii nicmoolooydeedii nicmooleydi hayseen waa rajaacaa waana iska soo noqday afartan nin ba watay markii hore raggii toban bay ahayn keliya marakan afartan baa lagu dara abuu cubayd bn اljarax caamir bn اljarax sariyatu zayd bni xaarisa ciidankii loo dhiibay ila aljamuum jamuum meesha la yidhaahdo caakasa way daba mareen banu sulaym nimanka la yidhaahdo ama caakas- caakasa way cesheen banu sulaym waay ama caakasa way ku soo gud- eh, gadoomeen banu sulaym aladiina reer banu sulaym kaasoo kaanuu ahaa min almutaxazibiina kuwii isi soo bahaysay fii ghaswati alkhandaq ghaswat alaxzaab raggii isi soo bahaysay ka mid ahaa almuslimiina muslimiintiibay u dabamareen fii sayrihim socodkoodii ya muslimiintii markay soo baxeen nimankan reer bani sulaym baa dabamaray ciidanka xagga usoo baxay haddii gadaal loo dabamaro wuxuu ka yimid xagga loo aado ama gadaal laga fariisto fa arsala calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed wuxuu soo diray zayd bna xaaris fii rabiici ilaakhir liyuqiira inuu weeraro calayhim dushooda fi ljamuum meeshaas falamaa balaguu markay gaareen diyaarahum daarahoodii oo zayd ciidankii wato wajaduuhum gaaladii waxay ka heleen tafaraqu iyagoo kala tegey wawajaduuh hunaaka halkaasna waxay ka heleen imra'atan haweeney oo min museyna kuwii cararay oo meesha deganaa maaha waa islaan kaleoo qabiilo kale ah oo reer museyna islaantaasaa meesha laga helay islaantaasoo dallat hum tustay saxaabada calaa manaasili bani sulaym reer bani sulaymkan la raadinayay meelahay deganaayeen bay tustay meesha waa baadiye asaabuu fa asaabuu hadduu fa qori lahaa ficnaan lahayd asaabuu kaliya qore soo ma asaabuu fa asaabuu waxay asiibeen bihaa halkaas manaasishaas nacaman nicmooley waa geel iyo washaa'an ari baa meeshii laga helay wawajaduu waxay kaloo heleen rijaalan rag oo asaruuhum ay soo qafaasheen ragna waa la hel wa fiihim ragga la soo qabtay waxaa ku jiray zawju tilka almara haweentii tustay ninkeedii nin reerkaasaa qabay dadkii maxaabiista ninkeedii baa ku jiray farajacuu way noqdeen bidaalika arrinka arrinkee geelii iyo raggii la qafaashay iyo arigii iyo saxaabadu waxay ula noqdeen ila almadiina fawahaba rasuulu sal l sl nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa u hibeeyey lihaadil mara haweeneyda nafsaha wuxuu yidhi adigu waa fasax baat lagu taaban maayo cidna ku addoonsan mayso wa zawjaha ninkeediina waa u sii daayey ilaa way ciidankaanay la shaqaysay sariyatu zayd bni xaarisata ila cismiya waa cays balaqa rasuula nebiga waxaa soo gaaray sala allahu calayh wasalam anna ciiran safar oo liqurayshin quraysh leedahay aqbalad inay ka soo socoto min ashaami shaam turiiddu taasoo doonaysa makata magaalada maka u socoto fa arsala lahaa nebigu wuxuu u diray zayd bna xaarisa fii miati wa sabciina raakiban boqol iyo toddobaatan gaadiid saaran liyactaridahaa inuu jidgooyo u dhigo gaalada bucsharada iyo badeecada u socoto shidaalkaa laga hor istaagaya aysan dadka u baabi'in ilaa xagga hadday tagaan waxaana saad looga soo dhigaya gaalada moogta fa akhadahaa wuu soo qaaday wuu soo qabtay haa oo ciirtii iyo safarkii iyo wamaa fiiha waay alciir baa la yihahdaa waa safarka ayatuha alciiru inakum la saariquun alciir walcayr inagu laakiin ciir wax kale aan u naqaanaa soo maa waa sara wuxuu soo qafaashay man macaha safarka ciddii maceeda ahayd oo mina rijaali rag ahayd raggii watayna waa la soo kaxay wa fiihim waxaa ku jiray ragga la soo qabtay abulcaas binu rabiic waa caan zawju zaynaba zaynaba ninkii qabe weeye zaynaba tuma binti rasuuli illaahi nebi maxamed sala la alay slm gabadhiis ninkii qabay oo gabadhana haddee khadiijaa dhashay isagana khadiijo walaasheed baa dhashay marka isagu safarkan buu watay iyo bucsaradan iyo adduunkan ninka maamulayo maskaxda u ahaabu ahaa laakiin waa la soo qabtay hadda ka horna mar la qabtaa jiray waa beder wa kaana ninkaani wuxuu ahaa min rijaali maka ragga makaad almacduudiina fara kutiriska ah yaa tijaaratan xagga ganacsiga iyo wa maalan xagga xoolaha iyo wa ammaanatan xagga ammaanada rag fara ku tirisoo magaalada ku nool oo ammaano iyo hanti iyo ganacsiba yaqaan oo leh buu ahaa fastajaara markii la qabtay wuxuu magan galay oo magangelyo weydiis bizawjihi xaaskiisii zaynaba gabadhaas buu wuxuu yidhi adigaan magan kuu ah allay magan gesho maanta faajaarat way magan gelisay iyaduna muslimiinta hal qof baa hal qof gabar baa ha noqdo waa cid buu magan gelin karaa wanaadad way dhawaaqday gabadhani bidaalika arrinkaas fii majmaci quraysh quraysh shirkoodii inay ninkaa magan gelisay lama taaban karay tir faqaama calayhi salatu slam nebigu ilaahi wuxuu yidhi almuslimuuna muslimiintu yadun waaxidatun waa hal jamaco yadda hadda waxaa looga jeedaa gacan kaliya maaha hal gacan wey macnaa hal jamaaco wey oo see ah yujiiru waxaa magangeliya calayhim dushooda adnaahum kan ugu hooseeya baa cid magangeliya siin kara lama dhahayo hebel hebel taytale iyo hebel saasa iyo baa waxaan u baahan wixii aan heer dowladeed ahayn ee qof qof iyo ashkhaasta ah kooda u hooseeyaa qof magan gelin kara qof hadduu magan geliyo isaga damaanadiisa ku joogana cid u gacan dhaafi kardhaa ma jiro waqad ajarnaa baa nebigu yidhi waan magangelinnay oo waa badbaadinnay man ajarti gabar yahay ciddii aada magangelyo siisay hannana waa naga nabadgelayaa intaa markii ay dhacday baa sidaas lagu nabadgeliyey ayib ninkii waa la sii daayay isaga dabeedna dee waa isaga nebigu lahaa haddaa xoolihiisa ugu daray ka dhaanna way fiicanta wuxuu watay dee waa loogu dara leanna waxaa la diidayaa haddii xoolahan sidaa looga qaado kuwii xoolaha iyo safarka lahaa inay dhahaan awalba meesha wax ula maray nebi maxamed baa sodogi ahaayoo xoolaha iyo waxaas in halkaa looga qaado sidaas ay maarata halkaas ay ka keenaan dacni iyo xumaan iyo balaayo iyo afilgaadho ay ka keenaan wahaadaa kaa hadda la soo sheegay oo magangelintaas ablaqu maa shay kan ugu xeel dheer weeye qiila la yidhi fi lmusaawaati sinaanta beyna afraadi lmuslimiina muslimiinta fardiyadooda sida muslimiinta afraaddoodu aysan u kala sarayn u siman yihiin waxaan cabsi ilaahay ahayn waradda calayhi rasuulu sala la sl nabi ilahi wuxuu u celiyey waaba tan ilaa maalahu xoolihiisa ninkaas biasrihi dhammaan laa yufqadu minhu shayun xaalan shayna laga waayen xoolihiisao dhan baa loo celiyey fadahaba ilaa makata magaaladii makoo aaday faaddaa likulli dii xaqin faaddaa wuxuu u gutay likulli dii xaqin qof kastoo xaq u saaxiibaha xaqahu xoolo ammaano wey waa safar moogta ninba rartiga waxbaa u saaran qof kasta wixiisiiba ku sallima warajaca ila lmadiinati madiinun u soo noqday musliman xaalu yahay horta markii hore xagga intuu joogay ma islaamin saysan u moodin inay cabsi iyo wax kaliya hawsha u geysay ama uu la islaamin xoolahooda xagga uu ku haysto gaalo xoolaheed wey wuxuu yidhi ma waa cid wax iiga maqan jidhaa maya qof wax ka maqan yihin ma jidhaa maya bes markaasuu islaamay nebiguna u yimid calayhi salaatu wasalaam markuu nebiga u yimid faradda calayhi rasuula nebi ilaahin wuxuu u soo ceshay zawjahu xaaskiisa gabadhiisii waa loo soo ceshay ilaa markii hore waagi horaan soo marnay gabadhayda ii soo dir baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii hore oo la qabanay gabadhiisa waa loo soo ceshay nikaaxii horea loogu soo ceshay iyo maye nikaax cusub baa loogu soo ceshay wa haadaa huwa aladii calayhi alcamalu nikaax cusub in loogu soo ceshay leanna marka hore islaamnimadaa kala geysado waxa weeyaan laa hunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahunna isku xalaal maaha iyo maya aayaddu waa dambey soo degtay waagaa hore ma joogin hawshaani ee nikaaxii horea loogu cesho kullaa riwaayad baa soo arooray sariyatu zayd bni xaarihata ila aarf wa fii jamaada alaakhira jamaad alaakhira arsala calayhi asalaatu wasalaam nebi maxamed baa diray zayd bna xaariha ninkan waa cajiib zayd baa nebigu diray fii khamsata cashara rajulan shan iyo toban nin buu udhiib lilghaarati inay weeraraan calaa bani haclaba aladiina reer bani haclaba oo qataluu dileen asxaaba muxamed ibnu maslama saxaabigii sagaalkii la socotay la dilay qoladii dishay shan iyo toban nin baa lagu saaray zayduna xaarisa ciidanka wata wahum muqiimuuna waxaan kuwa ku negi biariifi meesha la yidhahdo fatawajahat isariyatu ciidankii sahankaa waxay u jihaysatay lidaalika arrinkaas halkaasi fooda saadh walamaa ra'aahum ulacdaau cadowyadii markay arkeen ciidankan dannuuhum waxay u maleeyeen daliicatan ciidan hordhaca oo lijeyshi rasuulilah nebi maxamed ciidankiisi hordhac u ah waxay dhaheen dhowr iyo shan iyo tobankaa nin ciidankii weynaabay waxay u yihiin sahan waa hordhac daliica waana shan iyo tobankan keliya faharabuu waa carareen wa tarakuu nacamhum xoolahoodii bay ka tageen iyo washaaahum arigoodii fastaaqahaa waxaa iska soo kaxaysa almuslimuuna warajacuu ila lmadiinati bayna usoo noqdeen bacda arbaci layaal afar beri baa howlgalkaasi lagu jiray ay ku maqnaayeen meesha wayna soo noqdeen taasina wato ah sariyatu zayd bni xaarisa baan ku jirnaa ilaa waadi lqura intaasu ciidan baa loo dhibay ninkaani waay wa fii rajab bilahi bay iskugu kaa xigaane bisha rajab la yidhaahdo arsala calayhi salatu slam nabi ilaahi wuxuu diray zayd bna xaaris liyuqiira inuu weeraro calaa bani fazaara liannahum reer bani fazaara tacaraduu waxay usoo bambaxeen lizayd zayd bay jidgooye u dhigan walxaluwa raajicun ou soo noqday bitijaaratin ganacsi min ashaami xagga shaam isagoo ganacsi wata bay jidka hadda ka hor u galeen shaam ka yimid fasalabuu waxay ka furteen maa macahu wax allaale wuxuu watay baa zayd waagaa laga furtay haddaa zayd ciidan loo dhiibi wakaaduu waxayba u dhowaadeen yaqtuluunahu inay isagana dilaan laakiin ilaahay waa badbaasha haddaa ciidan loo dhiibi falamaa jaaa almadiinata waagaa hore wax laga furtay madiine markuu yimid oo uu akhbara rasuula nebiga warkay u sheegay sal ly sl alkhabara warka u sheegay arsalahu nebigu waa diray zayd maca rijaalihi raggiisi miciis lilqisaasi inay ka soo goostaan min fazaara reer fazaara inay kasoo qisaas goostaan reer fasaarihi almuqiimiina deganaa fii waadi lqura fasaaruu way socdeen xataa dahamuu ilaa ay dabooleen saxaabadu alcaduwa cadowga dahamuu ay dabooleen alcaduwa oo waaxaaduu bihim ay koobaabeen waqataluu waxayna ka dileen oo waqataluu minhu ay ka dileen jamcan kaiiran rag tiro badan oo waakhaduu imra'atanoo min kibaarihim waxay kaloo soo qabteen haweeney kuwooda waaweyn ka mid ah siiratan xaalata mid lasoo qafaasho fastawhabahaa calayhi salaatu wasalaam nebi ilaahay baa ka siisma dalbay minman asaraha ninkii soo qafaasho wuxuu yidhi war islaantan weyn aa soo qafaalata yaa iiga fuq ma iska sii daynanaay ilaa nin baa xaq ku laho soo qabtay moogta wafadaa bihaa nebigu wuxuu ku furtay gabadhii asiiran maxbuus oo kaana bimakata maka lagu haysay islaantaan oo idiin sii daynanaay waxaa noo soo daysaan maka ninkaa ku haysataan maxaabiis la isweydaarsanaya wey sariyatu cabdiraxmaan bni cawfin waa raggii jannada loogu bishaarayey ilaa duumat iljandal duuma daalka la godaya kordhigna waa jiraan wa fii shacbaan arsala calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed baa diray cabdiraxmaan ibni cawf maca sabci miatin toddoba boqol oo min asaxaaba waa dhowr dhowrka ninoo la diraya marka howl weyn baa la gelayaa hadda toddoba boqol oo nin baa loo dhiibay liqaswi bani kalbi bni duuma aljandal qoladaas inuu weeraro waqad wasaahum nebigu saxaabadaa wuxuu u dardaarmay calayhi salaatu wasalaam qabla safar intaysan yaa ciidanka hoggaanka goosanoo dhaqaaqinoo safrin biqowlihi buu nabigu u dardaarmay uuzuu duula dardaaranka ciidamada la siiya kan u fiican waa midkan duula jamiican xaalatiin fii sabiili illaahi faqaatiluu la dagaalama man la dagaalama kafara billaahi ilaahay ka gaaloobay walaa taqulluu waxba ha khiyaaninina muslim haddaad tahay howlgal kastoo aa ku jirdhid xadgudub laguma ogola waxaa khiyaaninina walaa taqdiruu ballan ha burinina walaa tumailuu qofaad disheen ha suura xumaynina se qofka sanka iyo dhagaha iyo faruuryaha la goosto lama ogolo waxa suura xumaynina walaa taqtuluu hadilinina waliidan yaa ilmo yar iyo addoommada iyo lama laayo fahaadaa kaasi cahdullaahi weeye alle cahdigii wa siiratu nebiyihi fiikum nebigiina siiradiisi weeye dhexdiin calayhi salaatu wasalaam uma acdaahu nebigu wuxuu u dhiibay alli waa calankii cabdiraxmaan loo dhiibay fasaaruu way socdeen calaa barakati illaahi xaali ku laran yihiin xataa xalluu ilaahay ka degeen bidiyaari alcaduwi cadowga daarihiis fadacowhum cadowgii waxay ugu yeereen ila alislaami warkaalaha islaama alaaata ayaam saddex beri baa dacwada loogu baaqayay towxiidka wa fil yowmi araabici maalinkai afraad aslama waxaa soo islaamay ra'iisuulqowm qoomka ninkii madaxda u ahaa oo la dhihi jiray alsbaq bin camr annasraani wa aslama macahu waxaa maciisa soo raaca oo islaamay jamcun oo min qowmihi koox dhan oo tolki ah wa baqiya aakharuuna kuwo kalena way baaqi noqdeen oo ma islaamin raadiina xaalay ku raalli ku yihiin biicdaa'i aljizyati canshuur inay bixiyaan jizyu gabara inay baxshaan fatazawaja wuxuu guursaday cabdiraxmaan saxaabigii ciidanka watay binta ra'iisihim ninkaas soo islaamay oo madaxda ah gabaruu dhalay kamaa amarahu bidalik sidii nabiguba amray bidaalika arrinka calayhi salaa sl nebi maxamed oo xaggaasu amarka ka hays wa haadihi middani aqrabu waasidatin yaa waasido waasido ti tan ugu dhowaanshaha badan weeye xiriir tan ugu dhowaansho badan weeye litamkiini silaati lwuddi jacaylka xiriiryaalkiisa yaa sugiddeeda tamkiin sugiddeeda jacaylka xiriiryaalkiisa sugiddeeda bayna alumaraa'i madaxda dhexdood dadka madaxda dhexdood xiriir kalgacal inuu dhex maro waa oo hadda muslimiinta hogaamiya isdiidan yihiin moogta waa suurada ugu dhow weeye middaani bal hadda fiiri bixayu meelo yahumu uu murug gelinayo kullan mid kasta maa uu murug gelinayo yahumul aakhara kan kale murug gelinaya nin kasta waa inuu ka fakerayo murug gelinaya kan kale wuxuu ka fakerayo murug gelinaya bixayu meel oo yahumu kullan mid kastaaba uu murug gelinaya maada faacila maa shay oo yahumul aakhara kan kale murug gelinaya fanicima hiya fanicima fanicima nicma waxaa nicmo leh ma baa nicmo leh hiya taasaa u nicmo leh hiya iyadu siyaasatu silmi weeye heshiiska siyaasaddiisa iyo walmaxabati kalgacalka waxa u wanaagsan waxa weeyaan heshiis heshiis iyo maxabo iyo isjacayl siyaasadeed iyo maamulkeed waa wax u wanaagsan wey madaxda dhex mara sariyatu cali bni abi aalib sayid cali ciidanka loo dhiibay wey wa fii shacbaan arsala calayhi salatu slam nebi moxamed wuxuu diray caliya bna abi aalib fii miatin boqol nin buu u dhiibay liqaswi bani sacd bni bakrin reer bani sacd binu bakar oo bifadak meesha la yihahda degan waa meel magaceed liannahu nebiga balaqahu waxaa soo gaadhay annahum qoladaas yajmacuuna aljuyuusha ciidama inay ururinayaan oo dumayaan limusaacadati yahuudi khaybara khaybare yahuuddoodii inay gacan siiyaan calaa xarbilmuslimiinana ku gacan siiyaan nimankaa ciidan bay dumayaan waxayna gacan siinayaan yahuudda waxayna doonayaan in yahuudiya iyagu soo wada weeraraan muslimiinta oo kuwaan nimankan reer sacad binu bakar yahuudi maxay u sheegtay yahuuddu khaybarey deganta waa meel timir badan oo magala hadda sacuudiga ku taala waxay u sheegeen muqaabila tamrin timir muqaabalkeedoo yucduunahu ay ka siinayaan min tamri khaybara timir badan baan idin raraynaade waxaanoo kaloo raashinaya cawimaya balaaya baan idin siinaynaa dagaalka nala gala oo muslimiinta iyo nebiga nala weerara muqaabal weerarkaa nala gelisaan beddelkeen waxaan idin siinaynaa intaasoo timir ah baan idin siinaynaa timirtaasay ku dagayaan fasaarat isariyatu ciidankii waa socday wa baynamaa hum saa'iruuna ciidanka muslimiinta iyagoo soconaya iltaqow waxay la kulmeen oo dhexda ka heleen bijaasuusin jaajuus baa la yidhahdaa baa dhexda laga hela waaye marka waxa weeye jaasuus oo lil caduwi cadowga u ahaaday waaye walaa tajasasu wa kaanuu nin cadow nin waxaa la qabtay basaasa wa kaanuu waxay ahaayeen gaaladu qadar saluhu ninkaas kuwa soo diray ilaa khaybaray u soo direen nimankaa reer bani sacad baa soo diray liyacqida inuu gunto almucaahadata ballan maca yahuudiha khaybare yahuuddeeda heshiis la soo saxiix baa leeyihi waaba ninkii loo soo diray fadalabuu minhu waxay ka dalbeen saxaabadu ninkay qabteen an yadullahum inuu tuso cala alqowmi qowmka meeshay degan yihiin wahuwa isaguna aaminun nabad baa naga helaysaa ku taaban mayno cadowgaana tuska leeyihi fadallahum waa tusa calaa mowducihi meeshay joogeen fastaaqa waxay ka soo kaxayseen minhu xaggiisa yaa cadowga xaggiisa almuslimuuna nacama alqowm qoomka nicmooleydiis waharaba rucaatu xoolaha kuwii la joogana way carareen faxadaruu hadday carareen waxay u digeen qowmahum iyagoo orday inta xagga tageen xoolihiina la dhac bay dheheen idinkuna digtoonaada fadaakhalahum waxaa galaangalay qoladii gaaladaha alrucba argagax ilaa waa loo soo dayriyey watafaraquu way kala carareen farajaca almuslimuuna muslimiintu way soo noqdeen wa macahum iyadoo macooda ay yihiin khamsu mi'ati baciirin shan boqol oo geel ah wa alfa shaatin laba kun oo ariya ma yaree waradda allaahu ilaahay baa radiyey kayda almushrikiin waradda allahu aladiina kafaruu bikaydihim samahay ya gaalada dhagartoodii falam yamudduu falam yamudduu kumay siyaadin alyahuudda yahuud kuma aysan siyaadin bishayin waxba qoladii lahayd timirna siiya dagaalka idinla gelaynaaye yahuud waxba uma ay tarin wax ay ku siyaadiyeen oo ay u kordhiyeen ma jirin qaatuluu abi raafic nin odayaho abi raafic la dhihi jiray dilidii la dilay weeye wa kaana ninkaani wuxuu ahaa almuxarika mishinka dhaqaajinaya muxarikkan dhaqaajinaya yaa hebel baa shaqadoo dhan kala wado dhaqaajinaya wala maqasha almuxarika wuxuu ahaa kan muxarigaayo dhaqaajinaya liahli khaybar reer khaybaraad oo yahuuda ninka ku dhaqaajinaya calaa xarbilmuslimiin muslimiinta inay la dagaalaan ninka maskaxdaas ku shaqaynayeyba wahuwa ninkaani abuu raafic sayiduhum qoladaas odaygoodii wey waay waaba kaa khalda waxaaba iska dhahdaa wa kaana almuxarika wuxuu ahaa kan dhaqaajinaya liahli khaybar calaa xarbilmuslimiina ku dhaqaajinaya wahuwa sayiduhum weeye hee abuu raafic binu salaam bin abilxuqayq la dhihi jira waa kaa kaanada isinkeeda salaamna meeshaan haddaad joogtay waa la shadaa ragow ku jira ninkaani almulaqabo ninkaasoo lagu naynaasi jiray bitaajiri ahlilxijaazi reer xijaaz taajirkoodii waa limaa kaana lahu ninkaas wixii u ahaaday min almahaarati xirfad iyo aqoon ah fi tijaarati ganacsiga aqoonta u yaqaanay u lahaa wuxuu ahaa khabiir xagga ganacsiga mahaara wa kaana wuxuu ahaa daa harwatin tanaadnimo midu saaxiiba daa'ilatin oo badan hoola badan nin lebu ahaa daa'il badan weeye yuqallibu wuu gedgedan jiray bihaa xoolaha tirada badanoo ilaahay u dhiibay quluubalyahuudi yahuud qalbiyadeeda wuxuu hadba u gedan jiray kamaa yuriidu hadba suu rabo ninka adda xoole leeyahay hogaankiina iyo oday yahay qalbigooda hadba suu rabo xoolaha dartood buu ku isagaa hadba dhan u dhigi jiray hadba dhan buu u jeedin jiray xagga gala xagga iska daaya xagga sameeya isagaa hadba dhinac u dhaqaajinay fantadaba lahu nebigu wuxuu u dedejiyey ninkaasoo u diray weeye calayhi salaatu wasalaam man dul yaqtulhu soo dila war ninkan gaalkaa balaayada ah hala soo dila baa nebigu faajaaba lidaalika arrinkaa waxaa ajiibay yaa soo dilayaa may la yidhi arrinkaa waxaa u gacan taagay khamsatu rijaalin shan nin oo min alkhasraj ah shantu waa isku qoys waa reer khasraj ra'iisuhum waxaa madax u ahaa cabdullaahi binu catiik saxaabi la dhihi jiray afartii kaleo ka aamusa laakiin meelahaas idinku qoran yihi cabdullaahi binu unays abu qataadat aswad binu khusaaci mascuud binu sinaan bay ahayn bale meelaha hoose idinka qabanayaan shan nin baa waxay dhaheen annagaa soo dilayna liyakuuna lahum shantaa nin oo reer khasraj sow ugu ahaado midlu ajri ikhwaanihim walaalahood ajarkoodii oo kale walaalahaasoo min alawsi ah aws iyo khasraj waa isfiirsadaan sideedaba aladiina nimankaa reer awsoo qataluu iyagu dilay kacab binu ashrafkii gaalkii weyne aha reer aws hadda ka hor bay oday dhib badan oo gaalo islaamka laga wada waayey bay dileen reer marka hadda waxaa gacanta taagay khasraj waxay dhaheen kan anagaa annagaa dilayna maxaa yeelay sideedaba hal ogow fa ina min nicamillaahi ilaahay nicamtiisa waxaa ka mid ah calaa rasuuli ugu nicmeeyey sal alla alay slam an kaana alawsu walkhasraju reer awsey reer khasraj inay ahaa- ahaayeen yatafaakharuuna kuwa ku faantama bimaa yafcaluunahu waxa ay samaynayaan oo min tanfiidi raqabaati rasuulillaahi sala alla alay slam rasuulka ilaahay dalabyadiisa fulintooda ah wuxuu nabigu dalbo in la fuliyo aws iyo khasraj baa ku tartamaya qol haddii wax qabataan annan waxaanu kale aan qaban marka reer aws odaygaasay dileen gaalka ahaa maanta inagoo abu raafic aan dilnay dhehen shan nin oo isku qoysaa gacanta u taagay falaa tacmalul awsu reer aws ma camalfali jirin camalan ila ijtahada alkhasraju reer khasraj waxay ku dadaali jireen fii milihi kaasoo kale inay iyana qabtaan waa isfiirsanayaan faamarahum rasuul nabigu wuxuu amray sal alay slam bidaalika arrinkaas orda soo dilabay bacda an wasaahum intuu u dardaarmay allaa yaqtulu inaysan dilin weliidan wala mra'atan ilmo yar iyo addoommo iyo ga- islaan midna ma dili kadhaan fasaaruu way socdeen xataa atow khaybara ay ka tageen faqaala cabdullaahi liasxaabi cabdullaahi baa wuxuu ku yidhi waa ninkii ra- wa- ragga watay cabdullaahi binu catiiq baa la dhahaa wuxuu ku yidhi afartii nin oo kale makaanakum afartiinu halkaa ii fadhiye fa inii anigu mundaliqun waxaan waan tegin lilbawaabi albaab jooga ninkan qasri buu degan yahay ninkaan la dilayo qasri weyn buu degan yahay wuxuu yidhi ninka albaab joogaha ah waana nin madaxa waana ragga hameenkii gurigiisa aad loogu caweeyo waxaa laga soo dheelmadaa xilli dambe hameen kasta waxaa la yidhahdaa caways baa lagu qabtaa markaasuu waxau yidhi anaa bal albaab albaab joogahan aadaya wa mutalatifun yaa waa u xeeladaysanaya lahu albaab joogaha bal si aan ku geli karo idinku waxbaba shaqaha qabanine halkan iska fadhiya waa u xeeladaysanaya inaan u gale lahu albaab joogaha lacalli adkhulu waxaaba iska dhici kardha inaan galo lacalla bal inaan galo fa aqbala waa soo qaabila xataa danaa min albaabi ilaa albaab ku soo dhowaaday waa gabalgaab uma taqanaca wuxuu ku maas isku maas maas maxaa la dhihi jira ku duubtay madaxa bithawbin maro maskaraati baa la dhahay madaxou maro ku duubta kaanahu sidii isagoo yaqdii xaajatahu dan gudanaya sidii qof kaadinaya oo kale ama kab ka go'day oo kale iyo tow madaxiina qarsaday buu xoogaa saas u fariis wadakhala naasu dadkiina waa galeen ninka odayga gurigiisa lagu qulqulayo oo een, siyaalo kala duwan loogu tago madaxda dhaqaalaha badan leh dadkii waa galgaleen guriga fahatafa bihi waxaa u dhawaaqay ninkii meesha ku gabanaya cabdullaahi binu catiiq albawaaba albaab joogihii baa arkay kaasuu u dhawaaq muxuu yidhi mataqaanaa waa arrin la yaab leh udkhul war soo galbeereey yaa cabdullaahi isagoo in cabdullahi la yidhaha xataa ma yaqaan ilaahay waa fajir ninka cabdullahi baa la dhaha meesha ku gabanayo war yaa cabdullaahi addoon ilaahay unbuu isakan ka wadaa ya war niyow soo galo kale wey war cabdul war soo galbeeri in kudu haddaad doonayso adduqula dadka meesha u socda haddaa ka mid tahay soo galbeeri meesha fa ini uriiddu waxaan doonayaa an uqliqa albaab albaabka inaan xire qofka albaabka joogan dee waa iska daalayaa naga soo galbeeri meesha waa xiraynaa haddaad soo gelis fadakhala waaba soo gal wa kamana waa isqariyey waa dhuuntay kaa dhahday waa isku mid xataa naamal bawaaba albaab joogihii ilaa uu ka seexday ilaa hadduu sii gudbo dadka kale aan garanay ninkan war maxaa ahayd baa la dhahaya hangarkii weynaayo xarunta hadduu soo galay meel kale ku gabbada koow fa akhada almafaatiixa furayaashii kii waa sexday albaab joogihii naama ma u jeedaan naamal bawaabo fa akhada furayaashii buu soo qaatay saxaabigii almaf- almafaatiixa furayaashii intaasoo ganjeel intaasoo albaab saxaabigii baa soo qaatay wa fataxa wuu furay albaabadii liyasuula lahu si ay ugu sahlanaato alharabu cararid albaabadii kan soo xirxiray wuu wada ballaqday hawshaan hadduu qabto wuxuu rabaa meeluu maro oo aan la furayn inuu heli karo uma tawajaha wuxuu aaday ilaa beyti abi raafic guriga qolkowga deganaa ninkan gaalka ah yahuudiga ah gurigaasu aaday wasaara wuxuu gu- gudagalay wasaara wuxuu ahaaday saxaabigu yaftaxu labwaaba albaabada inuu sii furayo allatii albaabadaasoo tuusilu gaarsiinaysa ilayhi ninkan guryo waaweyn baa jira xagga u leexo xagga u leexo xagga u leexo maantao dhan maaragtay markaasaa hadba meel buu sii marayaa albaabka wuu iska furaya isagaa furihii wata wa kulamaa fataxa baaban markastoo albaab furana aklaqahu min adaakhil gudahu ka xihanaya ilaa haddaan gudaha laga xihan qofka dabadda ka yimaadaa gurmad kugu soo gaaraya gudahu ka xihanaya xata intahaa ilayhi ilaa uu soo gaaray gaalkii u nixmaysada waa gaal ninku faidan huwa waa isagoo fii beytin guri ku jira abu raaficu mudlimin mugdi ah wasta ciyaalihi caruurtiisa iyo reerkiisana dhex hurda guriguna waa mugdi ninkan laftiisu dee dadka ma kala garanayo meeshuna waa mugdi laa layra wax layra la yiraa ma jiraa meesha waay falam yumkinhu uma suuroobin tamayuzuhu soocidiisa inuu dadka ka sooco qofkii rabay ku ahaa dad meel iska leglegdan ama wada jiifo caruuro iyo dad iyo xaas iyo waxaasaa hurda meesha inuu ka sooco oo garto wuu u suuroowed fanaadaa waa dhawaaq saxaabiga wuxuu yidhi yaa abaa raafic war yaa abaa raafic qaale wuxuu yidhi odayga man waa kuma waaba yaabay dee qofka saacadda aan guriga soo gal fa ahwaa waa waa hoobiyey waa hal macnaha ahwaadu waxa weeyaan waa waa ku hoobiyey bisayfi sayftii naxwo sawti dhanka codka ka maqla waa kumadii meesha ka maqlay bou sayftii qac ku sii falam yumqni shay-an waxba kama tarin waa meesha waa mugdaya seeftaas waxba uma goyn ninkii waxba ma yeelin wa cinda daalika arrinkaa agtiisa qaalad imra'atu xaaskiisi oo la jiibtaa waxay tihi haada codka aan maqlayo sawtu ibnu catiik weye walle waa ina catiik cabdullaahi ibnu catiik waa dad is yaqaan waddanka wada deganaan jiray codka ina catiik weye bay tiri faqaala laha wuxuu ku yidhi hakilatka ummuk hooyadaa ku weyda wa ayna ibnu catiikin ilaan xaggee ina catiik hadda ahaaday maxaa ina catiik halkaan keenay caaw maba dhici ka dheh wa ayna ibnu catiikin alaan yaa xaggee buu ahaaday ina catiik hadda facaada cabdullaahi cabdullaahi wuu noqday linidaa'i dhawaaq labaad bucesh muqayiran sababto isagoo codka bedelay codkii waa bedelay qaa'ilan isagoo leh maa haada sawtu waa maxay codkan alladii codkaanoo nasmacuhu aanu maqlayna yaa abaa raafic codkii markii hore kula hadlayo war yaa abuu raaficu lahaa lahjad kaloo isticmaal war maxaa ahayd qayladaan meesha ka maqalnay buu yidhi iyo codkaan maqlaynay sidii nin gargaar wada qaale wuxuu yidhi odaygii liummi kal weylo hooyadaa ku weyde ina rajula nin oo fil beyti guriga ku dhex jira darabanii bisayfi sayfi ku dhufta caaw ninkii ku dhuftay buu la hadlayaa isma oga nin guriga ku dhex jiraa caawa sayfi ku dhuftay buu yidhi hooyadaa ku weydaya ilaa ninkan codkiiba bedel wuxuu yidhi war maxaa meesha ka dhacay mushkilada dhacda waa maxay waa nin soo gurmadayba iska dhig nin guriga ku jiraa sayf caawa igu dhuftay buu facamada ilayhi waa u qastay cabdullaahi markuu codka hubsada dhankuu ka yeeray waa meeshu waa mugdiye fadarabaha ukhraa mid labaad seef labaad buu ku cesh codku meeshu ka yeeray taasoo misna lam tuqni shay-an waxba aanu tarin marakanna waxba uma qaban lama helin weeye fatawaaraa marakan waa meelba isku asur waa gabaday wey yatawaara min alqowmi min suui ma bushira bi tawaara waxaa la yihahda waa is-asurka uma jaa'ahu waa u yimid mar saddexaad kalmuqiisi sidii mid gargaaraya oo gurbad ah waqayara sawta codkiisana mar saddexaad waa bedelay fawajadahu wuu helay mustalqiyan isagoo jeega jeega u jiifa calaa dahrihi dhabarkiisa ninkii odayga ahaa fa wadaca sayfa seeftii buu dejiyey fii badnihi calooshiisa seeftii baa caloosha kaga muday wa taxaamala calayhi wuu isku xambaaray xataa seeftii isagaa macnaha cuskaday seefta haddii qofka saa loogu mudo ninkan seeftii isagaa macnaha saasuu iskugu xambaara taxaamala saasuu cuskada xataa samica ilaahu ka maqlay sawtal cadmi lafta sharqanteedii seeftu marka halkan ka baxdo caloosha xagga dhabarka lafaa xiga moogta qararacda lafaha seeftu sii jiirayso buu xaggaa ka maqlay uma kharaja min albeyti gurigiibu iskaga baxa gurigii markuu ka baxay wa kaana nadaruhu indhihiisu waxay ahaayeen eegmadiisu daciifa nin indhihiisu daciif yihiin buu ahaa saxaabigan cabdullahi bin catiik araggiisu waa yaraa fa waqaca waa dhacay min fowqi sullami jaranjaro dusheed buu ka soo haaday jaranjaraa uysiri waa ka dhammaatay ilaa kama dhammaane waa weli kama dhammaan bay dhahan kuwa gaariyaashay wada moogta haddaa meesha adoo aan ka dhammaan saa ugu leexis waa isku dhacaysaan jaranjaro islaa waa ka dhammaataybo meel baa isku caddaysay sidii dayaxoo kale kaasoo lugta hoos la aad allaahu akbar fakasarat rijlu lugtiisi baa jibtay saxaabiga facasabahaa bicimaamati cimaamadiisibu ku duuduuba ka gaarsiiya uma ndalaqa isagoo dhutinaya wuxuu tagay ilaa asxaabi raggii afarta ahaadoo meesha uga soo tegay galabta shan bay ahaayeen moogta raggii miyaa halmaanta shan nin bay ahaayeen afar baa dibadda looga soo tegay galabta wa qaala wuxuu yidhi annajaata warfakada warfakada warfakada qutila waa la dilay wallaahi aburaafic la dili ma noole fantahow waxay soo gaareen ilaa rasuuli nabi maxamed sal ly slm faxadauuhu warkiiba u sheegeen uma qaala nebigu wuxuu ku yidhi licabdillaahi ninka lugtu jabtay ubsud rijlaka soo fidi lugtaada warkeen lugta soo taag famasaxahaa calayhi sala sl nebigaa masaxay gacanta marshay fakaannahu waaba isagoo lam yashtakiha aan ka xanuunsan qad weligeed weligeed lagu xanuunsanta ma mudin wacaadad waxay ahaatay axsana maa kaanat axsanaan wax ka wanaag badan maa kaanad wixii awal ahayd kaale qorya soo guriya waa la kabayaay meesha howlaha kama jiraan lugtii waxay noqotay lugtaasi noqotay cajiibkaa fandur fiiri bay yidhi racaaka allaah ilaahay ha ku ilaashee ilaa maa bal waxaa fiirsaa shay intii ka ah kaana calayhi lmuslimuuna muslimiintu ay dushiisa ahaayeen oo min istishaali masaacibi yaa masaacib culaysyaalka sahlan yaas sahlanashadeeda sahlashadeeda waxyaalaha culus say saxaabadu u sahlanayeen yaa maa mud maa muddo daamad arrintaasi ay daa'imayso fii irdaa'i rasuulillahi sal l sl nebi maxamed raalligelayntiisa mar haddii arrintu arrin rasuulka lagu raalligaraynaya ay tahay culays kastoo ka sokeeya saxaabadu waa sahlanayeen fa radia allaahu ilaahi ha ka raali noqdo canhum saxaabada wa ardaahum ilaahayna ha raalli geliyo wey waay dhowrkan seer baa la socdo qisadaa isku xihan sariyatu cabdillaahi bni rawaaxa radia allaahu canhu ilaa asiir bni rusaam walamaa qutila markii la dilay kacab waxaa la leeyahy kacabkii haddeer ma ahayn ninku waa ninka haddeer abu raafic aan dhahan walla lyahuudu yahuud waxay u dhiibeen makaanahu booskiisa odaygii la dilay usayr binu risaam nin la yidhaahdo faarsala calayhi sala slam nebi ilaahay wuxuu diray man qof yastaclamu lahu u soo ogaado khabarahu warkiisa fa jaa'athu lakhbaaru nebiga akhbaartii baa u timid biannahu qaala liqowmihi ninkaasi tolkii inuu u yidhi sa asnacu waxaan ku samayn doonaa bimuxamadin maa shay lam yasnachu uusan ku samayn axadun qabli qof igu horreeye wuxuusan muxamed ku samayn baan ku samaynayaa buu waa dilayaa wey asiiru waan aadayaa buu yidhi ilaa qadfaan faajmacahum reer kadafaan oo tiradii ka batay waxaan u soo ururin doonaa lixarbihi inay isaga la dagaalaan gaashaanbuur baan samaynayaa wasacaa fii daalika arrinkiina wuu ku dhaqaaqay faarsala calayhi salatu slam nebi ilahi wuxuu diray cabdullaahi binu rawaaxa alkhasrijiya fii alaaiina min alansaari soddon reer ansaareedoo u dhiibay liistimaalati ninkaas in la soo leexiyo war ninka usoo sheekeeyo dagaalka iyo culdumidda iska daayo bal arrinta ka joojiye fakharajuu saxaabadii way baxeen xataa qadimuu khaybara ilaahay ka galeen waqaaluu waxay ku dhaheen ninkii la dhihi jiray liusayr magaciisa baro waxay ku dhaheen naxnu hanagu aaminuuna aamin horta adiga makaan nahay xataa nacridu calayka ilaan kuu soo bandhigayno kuu sheegayno maa ji'naa lahu waxaan u nimid warka aan wadno intaan kuu sheegayno nabad makaa helaynaa qaala wuxuu yidhi nacam markaasuu yidhi walii milu daalik anigana taasoo kale ay ahaatay nabadaan idinka helo faajaabuhu iyana waa ka yeeleen waa lisaamin uma caraduu caleyhi wuxuu u bandhigeen an yaqdima inuu u galo calaa rasuulilahi nebi maxamed sal sl kaale nebi maxamed u tag baa layidhi wayatruka iskaga tago maa cazama caleyhi wuxuu go'aansado min alxarbi dagaala dagaalka jooji baa layidhi oo haddaan nebiga u tagtid oo xagga tagtoo fiicnaatid fa yuwaliyahu rasuulu nebigu u dhiibo sal la alay slm calaa khaybar khaybar baa madax lagaaga dhigaya baa layidhi kow fa yaciisha ahluhaa reer khaybar oo dhanna bisalaami nabad bay ku noolaanaya dhibtana iska dah faajaaba lidalika arrinkiibuu ka yeela wakharaja fii alaaiina yahuudiyan soddon yahuudiba soo kaxaysa kullu yahuudiyina radiifun fangal buu u ahaa limuslimi soddon saxaabi soo ma ahayn saxaabadu iyagaa waxay wataan fardahooda iyo gaadiidkooda yahuuddana waxba ma wadato marka yahuudi kasta saxaabi buu la saaran yahay daabado gadaal buu ka saaran yahay saxaabiguna waa horeeya ila saxaabiga bahasha leh wa baynamaa hum fi dariiq iyadoo wada- waddada lasii marayo nebiga loo socdo nadima ninkii wuxuu shallaayey usayr la dhihi jiray nadima usayr faacil uga dhig wuxuu shallaayey calaa majiihi imaatinkiisa uu nebiga u socdo war maxaa ku- maxaa kuu dhigay bu waaraada wuxuu damcay adtakhallusa yaa inuu ka fakado adtakhallusa inuu ka fakash inuu ka fakado mimaa kii facala uu sameeyey oo yeelay inuu nebiga aado inuu kaga fakado oo kaga takhalluso bilqadri inuu kaga takhalluso ballanburin bimanna uu ku ballanburiyo ammanuhu ammanuhu yaa ammanuhu aami yeelay nimankan la socda wuxuu is yidhi soddon iyo soddon samateedan baabi'i maxaa kuu wada nebiga waa leelahaa arrintaa yeeshay iyo shirka aqbashay waxaa kaga fakan ka dhaa kuwaa la socotid inaa leysid fa ahwaa biyadihi gacantiisa u hooyey u taagay ilaa sayfi cabdilaahi binu rawaaxa oo la saarnaa daabadda wuxuu doocay saxaabiga inta seefta ka qaato inuu saxaabiga ku dilo faqaala lahu saxaabigu wuxuu ku yidhi aqadran ma ballanburin baa yaa caduwallaahi waryaa cadow ilaahay ma ballantaa ka baxaysa uma nazala saxaabiga baa degey wa darabahu bisayfi sayftiibuu ku garaacay markaas ilaa wuu arkay ninkaani nin- inaan la- inaan la wada safri karin faadaaxa faadaaxa saxaabigu wuxuu tegsiiyey ama faadaaxa wuxuu suuliyey suulin ama tegsiin waa isku mid caamata fakidihi bowdadiisa weynankeedii seeftii inta qaadayba boodada kaga dhuftay walam yalbah maba nagaanba ninkii an halaka inuu dhintay meeshuu ku dhintay faqaama almuslimuuna muslimiintii waa way way kaceen calaa man macahu calaa man duul macahu maciisa ahaa min alyahuudi ninkasta ninkii la socday faqataluuhum way laayeen can aakhirihim ilaa aakhirihim kii ugu dambeeyey laga gaaro waa la wada laayay yahuud wa haadihi middaasina caaqibatu lqadri ballanka burinta ciribteedu wataa ninkan la waday oo dhanoo la maamuusay oo nebiga loo geyn lahaa ballanka burintaasu samey yahuudan wax ka ballan burin badan wallahu subxaana wa tacala aclam sawaab